asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteena murtada maanta ee haddii rabbi idmaayo aynu howlaha farada badan isugu keenno kuwaas oo ah kuwa aynu rogrogno oon waraamino oon walhinno oo aan ruxno oo aan haddii beedmahaya giligilishayno oon sagiijinno oo aan haadinno oo aan buubinno waaan xubinteena murtida maanta ee qaybaha farada badan isugu jirta iyada oo kolba nooc hor leh ka keenaysa sheeko teen maantana waxaan ku soo qaadanaynaa nolosha iyo qaababkeeda iyo xitaa dhirta in la waraysan karo dhirta dhirta lafteeda in ay u baahan tahay in loo daneeyo iyo cawska iyo geedaha cawska iyo geedaha in loo daneeyo maxay ku tahay waa in dhibaatada laga ilaaliyo dabka in laga daayo oo aan la gubin waa in jaridda iyo xalufinta laga ilaaliyo waa in waxyaalo kaloo badan laga ilaaliyo waa inaan lagu dul ciyaarin laga ilaaliyo howluhu aad iyo aad ayay u badan yihiin laba oday marka ayaa waxay rabaan laba qolo dhexdood ayay ku jiraan labada qolona waa ay isu jeedaan marka waxay rabaan inay labadii qolo u digaan labadii qolo ayay rabaan inay u digaan markaasaa waxaa la yidhi labadii qoloo shir joogta iyaguna ay dhexdhexadiyaal u yihiin ayay dhexdoodii yaa mid hadalkan ka yidhi muxuu ka yidhi wuxuu yidhi nimayo aan idin warrame caws ayaa la waraystay caws ayaa la waraystay waxaa la yidhi cawsow bal warran maroodi muxuu dhib ah oo kugu hayaa markaasuu yidhi caws ma maroodi haa maxaad ka waddaan haye maroodi dhib badan buu nagu hayaa buu saale haye maroodi hadduu iskhilaafo annaga noo daran buu yidhi haddii khilaaf dhex maro maroodi uu khilaaf galo oo uu dagaal dhex maro maroodi annaga arrintaasu aad iyo aad ayay noogu daran tahay haddaan cawsnahay oo dhib weyn ayuu iyay noo geysanaysaa haye hadduu maroodi heshiiyana way noo daran tahay bay buu yidhi qoladan marka dhexda ma ku jirtaa iyay u jeedaan waxay u jeedaan labadan qolo ee ay dhexdhexaadinhayaan ee labada gees ka ah ayay u sheegahayaan in caws iyo maroodi la waraystay oo waxaa la waraysanaya waa caws oo maroodi wax laga weydiiyey cawski baa marka wuxuu sheeganhayaa dhibaatooyinka uu qabo ayuu sheeganhayaa ujeeddaduse maxay tahay labadan qolo ayay ku dhacaysaa oo cawskii qolada cawska ku jirtaayey waa kuwan dhexda ku jira ee cawska noqon haya laba oo eed sheeganhaya labadanna waa maroodigii isu jeeday ee lakala dhexdhexaadinhayo markaasu wuxuu yidhi buu yidhi hadday heshiiyaan annaga noo daran waa maroodi haddii maroodi heshiiyo annaga noo daran haye hadday heshiin waayaanna colaadoodu noo daran laba jeeraba markaasaa leey oo laba jeeraba say idinku daran tahay markaasuu hadday dagaalaanna cagtay nagu burburino cawskan iyo waxan iyo geedahan iyo waxan dhan jabhayaan oo isla mari haye hadday heshiiyaanna wayna daaqahayaan heshiis ayay nagu cunhayaan oo heshiiskaas ayaa cawskii yaa lagu dhammaysanhayaa laba jeeraba nooma roono khilaafka maroodiguna nooma roono nabadgelyada maroodiguna nooma roono ayuu caws ku jawaabay ee hadda ujeeddada aan leenahayna waxaa weeyey dhaheen labadiinnan qolo haddaad khilaaftaan annaga nooma roono haddaad heshiisaanna nooma roono oo dhibkiinna iyo tookhiinna iyo faankiinna iyo ree hebel baan heelaan dheeraannahay ayaad nagu wereerinaysaan haddaad colaad in dhex martana dee xaggii xaggaad noo jiidhaysaan adeerow marka yeennaa isku jabin haa maxay noqotay xun murtiyeddii haddaad heshiisaanna nooma roono haddaad colowdaanna nooma roono oo dhibkiinna iyo kaad ka carartaan aasidiisa ayaana dhibaysa ayay dhaheen haddii eebbe idmahayo mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebbe tillaabso til tillaabso taagtaada waa til tillaabso taagtaada